ugu yaraan lix qof ayaa dhintay in ka badan toddobiyo toban kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii laba qarax ay maanta ka dhaceen walaweyn qaraxyadan ayaa midkood wuxuu ka dhacay maqaayad shah laga cabo oo sida la sheegay ay fadhiyeen dad isugu jiray rayid iyo ciidamo ka tirsan dowladda gudoomiye ku-xigeenka degmada walaweyn nuur axmed nuur ayaa v o e da u sheegay in qaraxan labaad isaga iyo xubno la socday lagu bartilmaameedsaday balse ay ka badbaadeen maxamuud mascade ayaa qadka telefoonka ee walaweyn kula xiriiray wuxuuna weydiiyey bal sida ay wax u dhaceen abaadahii ade lix saac iyo rubi markay ahayd anagoo xafiiska soo baxnay oo xilli shaqadii soo kasoo baxnay xafiiska anagoo saddexdayna maamulka degmada gaari aa noo yimid meeshaan taataagnayn gaari aa noo yimid gaarigi aan raacnay markii gaariga aan fuulnay qaraxa uu dhacay isla marka qaraxa uu dhacayana galbeedkayna iyo koonfurtayna oo labadaba noo dhowna saxmadna waa ahayd meesha maaragtay qaraxa saasoo ku dhacay dad badan oo shacab ahana ku waxyeelooday alla naga badbaadiy waa gartay marka qaraxuma wuxuu ahaa mid adinka la idinku talagalay oo baabuurkiina lala beegsanayay ha anaga nala beegsanayo dabcan saasa hadde wax kale ma ahaane waa kulley qolooyinkan oo wax qarxiyay ahay gartay marka ma cid baa isku kiin qarxisay qof ismiidaamiyey ayuu ahaa qaraxu ma gaarigiina wax laydinku xiray haddaad ii faahfaahiso marka sida wax u dhaceen maya walaal intaba ma ahayn wuxuu ahay miino dhulka lagu miinada dhulka lagu aasay ahayd laba qarax oo ahay oo waaweyn labada qarax meel u dhexaysaana taagnin annaga labadan waa aad bay noogu dhawaayeen haddaad muuqaal ahaan anigii dadka ku dhagaysanaya aada wax noo cabirto cabir ahaan labada qarax intay isu jireen baad is leedahay labaatan mitir ayay isu jireen qaraxa meesha udhexaysaana taagnin annaga laaniga galbeedkiisa iyo koonfurtiisa kale qarax kala laha xilligaasna meesha waxaa weye saxmad ay ahayd xilligii suuqa dadka aada saxmadu ahay isu socday ahayd shacabkana saasa waxyeela aada u baa ugu soo gaartay waa gartay marka khasaaraha uu shacabka u geystay haddii aad inoo sheegto wallaahi shacabka niyo ilaa hadda dhimashada waxay maraysaa ilaa lix afar meeshay ku dhimatay labana hadda isbitaalkay ku dhimatay sida hadda dib noogula soo sheegay dad hadda sabcaan oo naf ay aada ugu xun tahayna waa naloo soo sheegay waxaa dambe ka baxda dhimi doona ma naqaan laakiin hadda inta aan hubno laba isbitaal ku dhimatay iyo afar meeshii annaga aan ka qaadnaba meydkooda waayahay tirada dhaawac intee ayay laeg tahay toddoba iyo toban qofood waaye inta dhaawaca ah labaa dhimatay inta naloo soo sheegay hadda toddoba iyo tobankii dhaawaca ahayd ayaa laba ay ka dhimatay marka adiga mas-uuliyiinta kale oo kula socday kala ahaayeen waxa weeyaan guddiga degmada guddoomiyaha waxawaay guddoomiyaha wuxuu leeyahay arrimaha dhaqaalaha ku-xigeenka arrimaha dhaqaalaha ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo ku-xigeenka amniga saddexdaas qofoodaan ahay dadkan dhaawaca ee cisbitaallada ku jira maxaad u qabanaysaan oo xaaladooda aad ka yeelaysaan dhibka noogu weyn oo na haystaa walaal wuxuu yahay hataa isbitaal ma laha degmada tiaja yar yar oo brevet aha ku yaala hadda amisom oo beledogla degan oo toban kilomitr noo jirtaa qaar loo qaaday qaarna xamara loo qaaday kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada walaweyn nuur axmed nuur oo u waramayay waryaheena maxamuud mascade oo washington jooga